bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaare ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isinku dhugun sidaasan raadiyo warsan hamiin kasta saacadun oo kale markila ku reebo hamiinnimada jamaacada ee sabtiga hooydaasa hamiinnimo qamiiso iyo jamaaha galaa'ita taariikhdan iyo kaeedanta tumi sagaalka bili saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobadoo ka barnaamijkaana ku dhugun sida doontan oo ilaahay karaal nagada waliba ku mid aha guddiga xaxolooga baarlamaanka lamaad dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kordhobaaq liiska xildhibaanada baarlamaanka lamaad barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagada saasaad waliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagada shirka golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo lanku hadali arrimiyo ku mid ayiin xildhibaanada baarlamaanka labaad iyo cudurka koronafirus barnaamijkaasiinku gudbii doona shirkaasoo geega shir gudoomiyaha madaweyne cabdicasiis xasan maxamed saasaata waliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagada gudoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellada hoose oo ku warbi muddada sanadku saxilkahay yaabeen qobsoomi degmadiyo amaro kale cusuban oo ha kurogi degmadaasiite marka barnaamijkii ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone wasiirka wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya oo fariinindiri ganacsatada soomaaliya si lanku horseedo cudurkan koronafirus saasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagada howlo shaqo garsoorka dalka soomaaliya oo ha kadligeliyay muddo tumishan maalmood cudurka koronafirus dartiisa saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone shirka gola wasiirada maamul goboleedka buntland oo lanku hadali go'aanadii hakubay shirwiinagii wadatalladooga maamul goboleedka puntland barnaamijkay ka dheegi doontaan qodobadaas iyo walaagahan isaaidiyaasiin gudbii doona anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliyaasin saarintan isiin kula dareersiyahay dhinac sanaadan waliba gacanweynku jeysadahaye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar lamaad ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan guddiga xulista xildhibaanada baarlamanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba geegiyo kordhawaaqina liiska xildhibaanada baarlamanka lamaad dowlad goboleedka koonfur galbeed oo tiradiyo diirasa sagaalishan xildhibaan iyo oona xildhibaanada baarlamankii hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed tiradiyo haytay boqol afartii shan oo khilaafsanaa dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tiro yar oo xildhibaanadii hore ee baarlamankii koowaad iyo ha ku muuqdi baarlamankun lamaad gudoomiyaha guddiga xulista xildhibaanada baarlamanka dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed kheyr maxamed iyo weliba is warbaahintan akhriyey liiska xildhibaanada sagaaliishanta mudane ee baarlamankun lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu qabo sida ay qabto maxaan ku dhahdaa dastuurka federaalka soomaaliya sida uu qabo habraaci ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha intaba iyo annagoo qaadanay taladii iyo tusaaladii iyo soo xulistii ay sameeyeen golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya waxaan maanta ku dhawaaqaynaa sagaashan iyo shantii xildhibaan oo aan soo dhammaystirnay xildhibaanada magacyadoodaan toos u gelaynaa bismi illaahi raxmaan raxiim nambarka koowaad cusmaan cabdi muuse oo silcis ah cali isaaq cumar geeladle maxamed nuur maxamed geeladle aamine isaaq maxamed geeladle cabdisalaan cabdulaahi baasaay cormare ibraahim macalin cali laysaan maxamed ibraahim aadan laysaan maxamed nuur isaaq luway xasan ibraahim xasan luway doctor cabdirashiid maxamed nuur jilay jiroon xasan aadan cali jiroon ismaaciil axmed cabdulaahi eemid cabdulaahi isxaaq macalin wanjeel yunis cabdiraxmaan maxamed laysaan bare aadan cabdi biimaal gaadsan shukri faarax cali luwaay cabdifataax maxamed cali wacdaan muxudiin xaaji cadow eyle aadan maxamed cusmaan gawaaweyn yuusuf cabdinuur suuri biimaal daauud abikar nuur cabdulaahi biimaal sacad mustaf axmed iidow biimaal daauud aweys xuseen mucalim hintire madkeer mucalim aadan qomaal maxamuud sheekh maaxi yuusuf bimaal ismiin cabdifataax cali axmed bimaal ismiin binti ibraahim cali bimaal dabrube iimaan cali cabdi jilible aadan cali sheekh jilible mukhtaar maxamed aadan ajuuraan irshaad maxamed aadan hadame maxamuud cabdi cali hadame mukhtaar maxamuud maxamed hadame cusmaan buule macalin hadame xasan maxamed cabdikariin kasaargude aadan macalin mustaf weelmuge maxamed cali xasan elay bishaaro cali nuur elay cabduqaadir xasan cabdiraxmaan jokar elay shamse maxamed yarow reer baraawe maxamed cusmaan xaaji abdow jiido ibraahim cabdulle cabdi jiido ibraahim cabdi cabdiraxmaan jiido axmed madoobe nuunow dabare aamine cabdixafiid ibraahim dabare cusmaan nuur aadan dabare cabdimaalik ibraahim cabdulle jejeele cabdalla cali cabdi hedlede cabdiqaadir ibraahim cabdulaahi iroole maxamed xasan maxamed wadalaan xasan cali nuur yalalle fawsiye cali xasan reer dumaal cali cabdulaahi sheekh cusmaan begedi maxamed yuusuf xasan begedi faadumo cali axmed ashraaf saalax sayid cali shariif nuur ashraaf diini sheekh xasan tuni nasro nuur cali haraaw mayow mustaf xasan shanta caleemo cabdulaahi cabdiraxmaan ibraahim sheekhaal gendarshe bibi xaaji buube tuni qaasim maxamed abuukar shanta caleemo xareedo ibraahim xuseen gare cabdulaahi mustaf aadan gare xasan maxamed guudow garwaale cabdifataax cali yuusuf disow shukri cumar maxamed abgaal reer mataan maxamed xuseen geedi ogaadeen aamino cumar abuu macalin abaajibil saciid axmed cali cumar shanta caleemo maxamed nuur sheekh cadde geladi idris axmed yacquub geladi maxamed cabdiraxiin nuur gare sayid cali aadan xuseen carmo salmo sheekh xasan cabdulaahi hubeer mukhtaar maxamed mawliid hubeer cabdiwahaab salaad maxamuud yantaar xasan cabdinuur aadan albaro yantaar cabdi xasan cabdi macalin weyne sulaymaan shucayb cali macalin weyne cabdiqaadir maxamed cali hariin ibraahim xaaji xasan hariin cabdiraxmaan xaashi shirwac habargidir sacad cali maxamed cali murunsade cabdulle xasan macalin reer xasan maxamed xasan maxamed xuseen xasan xawaadle axmed bashiir axmed gaal jecel maxamed axmed maxamed sheekaal jaziira abshir diiriye nuur marixaan cabdinaasir cabdinuur gaale hariin cusmaan maxamed gaarane ogaadeen axmed sheekh maxamed ogaadeen nuurudiin maxamed cabdow carab soomaali cali saciid fiqi tunni axlaam cumar maxamed laba-iyo tobanka koofi shan iyo sagaashan xildhib
axmed baaburkan imbi arooskiigudaykaan waa dhaaynayan haye saaxib haye haye niyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac niyahow ordo makaanikan hadoon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le erabha bayarato magabu ilow waliga aleeha tafadaas inaad cilid isku gelida baabuur oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasaqaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka markaada kashibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada ma uusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalanti shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay dhan dhugun lahayna dhaayo ma lailan beegma ah
kaafiya petroleum waa tanahay balaan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhawaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum wallee kala ma harno إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقود البنزين ibadkay aynogay masaarne maylikuwada kaafi petroleum kaalanshadaalo kulankaneebsade kaafi petroleum waa banakaafide kurbada imurubbi kaalanshadaa lanqabe tiilukukubahiyo kaafi batrolium kaalanshadaalo agabya kumbad own kaafi petroleum lukoy baabuurta ambo bajaajta kabuysoo shidaal nadiif eh kumiyaashe seerkii bakaarale ee buustada qashanka buuti kolkoona buusanayti litirka kaduudan may anka kooyow kaafi batrolium istarabatoryaasha wateegan toobansiin bonafta
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsaytan qaybo shaheera khiyaaray magaalada baydhabo weliba saasaato geega ku qabsoomay shirki golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo khamiis kasta magaalada baydhabo iyo ku kulmaayeen shirkun oo shir gudoomiyaha madaweyne cabdixasiis xasan maxamed laftigareen iyo welibalan ku hadalay qodobiyo ka mid ayiin amniga deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya xulista xildhibaanada baarlamanka labaad iyo cudurka coronavirus oo wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyo xaqiijiyadii kiis ku mid ah in lagu helay gudaha dalka soomaaliya shirka ayaa weliba intis badan xooga lagu saaray sidii lanka horseeda lahaayay cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka warbixino laku dhugunsaday iyo weliba markii dambe kulankaasaa dhammaaday warbaahinta la hadalay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo uu shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxyaabaha eh, sida guud la iskula soo qaaday shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka mid ah arrimaha ammaanka eh, koonfur galbeed guud ahaanba iyo xanuunkan eh, dhibaatada badan ku hayo adduunyada guud ahaanba iyo- iyadoo wadankeena soomaaliyana laga soo sheegay hal qof oo xanuunkaas qabo iyo sidoo kale in loo hambaliyeeyo guud ahaanba xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ay tiradooduna tahay shan iyo sagaashanka xildhibaan ee maanta ay ku dhawaaqeen guddiga eh, madaxa bannaan ee ee- ee- ee soo xulista baarlamanka labaad ee koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo guud ahaanba hambalyo iyo bogaadin u diray xildhibaanada cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo warbixin dheer halkaas ka soo jeediyey muddadii eh, toddobaadyadii mashquulka badan lagu jiray eh, dhismaha baarlamanka labaad ee koonfur galbeed soomaaliya in gobolada koonfur galbeed soomaaliya aysan wax dhibaato ah aysan ka dhicin eh, marka laga reebo in eh, deegaanka goofgaduud eh, buurey dhibankii gubaasta ummadda soomaaliyeed al-shabaab ay ku dileen deegaankaas guddoomiyihii deegaankaas allah ha u naxariistee iyagoo beegsaday isagoo gurigiisa ka soo baxayo magaalada dhex maraya sidoo kale eh, wasiir eh, ku-xigeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya wuxuu sheegay in ciidamada qalabka sida iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya ay isgarabsanayaan ay ka wadaan howlo aada u culus oo dib u xurayn ah gobolka shabeellada hoose iyadoo hambalyana loogu diray ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo cid kastoo ka kaalmaynaysaba guulaha ay kasoo hoyeen dagaalka ay kula jiraan shabaab oo ay kasoo hoyeen gobolka shabeellada hoose degmooyinka qaarkood iyo deegaanada qaarkood sidoo kale waxyaabaha aadka la isla soo qaaday waxaa ka mid ah coronavirus ama hergabkan adduunyada dhibaatada ku hayo oo guud ahaanba caalamka wereeriyey gaar ahaana wadankeena laga soo sheegay ilaa hadda hal kiis oo xanuunkaas ah waxaan ilaahay marka hore ka baryaynaa oo golaha wasiiradu si guud ay ilaahay ooga baryeen in ilaahay uu aafadan socoto dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogaanba ilaahay uu ka badbaadiyo gaar ahaana dadka gudaha soomaaliya jooga marka ugu horeyso musiibo rabbaaniga weeye ay ilaahay baryaan caza wajalla in ilaahay musiibadaas uusan soo gaarsiinin loo- lagana digtoonaado lagana foojignaado dhibaatooyinka uu xanuunkaas uu keeni karo tilmaamaha wacan ee ay wasaaradda warfa- wasaaradda caafimaadka aan idhaahdee dowladda federaalka soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tilmaamaha ay bixinayaan sidii laysaga ilaalin lahaana ay dadweynaha reer koonfur galbeed soomaaliya ay dhegta u hayaan tilmaamaha wacan ee badbaadada ka badbaadida cudurkaasna ilaahay baa wax badbaadin karee guud ahaanba ay aada isaga ilaaliyaan sidoo kale eh, golaha wasiiradu waxay isla soo qaadeen culimada soomaaliyeed gaar ahaana culimada koonfur galbeed soomaaliya inay ilaahay baryaan allaga barigana badiyaan qur-aan badanna la akhriyo musiiba hadday timaado cidaan ilaahay ahayn oo dadka badbaadin karta male inuu aafadaas ilaahay dadka soomaaliyeed ee dadka reer koonfur galbeed soomaaliya guud ahaana uu- uu uu ka qabto sidoo kale golaha wasiiradu iyadoo uu madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uu hogaaminayo waxay u hambalyeeyeen eh, bogaadinna u direen eh, guddiga madaxa bannaan ee doorashada baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed soomaaliya shaqada wanaagsan ee ay qabteen muddadii eh, ay ku jireen hawshan iyadoo marxalado kala duwan soo maray culaysyo badanna soo maray ugu dambayntiina maanta soo saaray shan iyo sagaashankii xubnood ee dastuuriga ah oo ku qornaa dastuurka koonfur galbeed soomaaliya eh, baarlamaankii labaad ee koonfur galbeed soomaaliya waa loo hambalyeeyey guddigaas madaxweynaha iyo golihiisa wasiiraduna guud ahaanba waxay u hambalyeeyeen xildhibaanada cusub iyo dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya oo marxalad labaad sii gelayso horumarna ay u rajeeyeen baarlamaanka cusub inay eh, meeshii ay baarlamaankii hore wax soo gaarsiiyeen ay horay ooga sii wadaan guud ahaanba waxaan leenahay hambalyo xildhibaanada cusubka koonfur galbeed soomaaliya waxaan se ka rajaynanaa ilaahay idinkiin xiliyada soo socda ay gudan doonaan waajibaadkooda dawliga ah iyo horusocodka iyo sharci dejinta
xuseen how maygeeka baaburka roorle ii mooday mikii baranayna sidaa widay may markaan shidaalkaal door qaadanoy keeraayi may mekaala simeey shidaalkaal door baawurta hataa hawaare ka dare anaatada sheelera tuulku foodisle saaray horle ku rooraay anii ka aalay aniina haldoorong hayn shidaal maka gaadadaw madun umuuma hadal ma eh hangariirso oytug ma eh hilimoy qubahi rungana horkooy walihamigaan kahayni kaalantishadaa liinhilowsanaay way heli haldoor batroliyam makooy horumarkii adduunyada hirabol walaakisiyaadey haldoor batrooliyam way basiinhaaye bansiinhi nafti luhubo halki liitir ba'da goobhaysadaas hobbaada kashabata baawurka hawaarashay mahadiyaase hurrugrugdisnaada madheegas haldoor batroliyam bulshoy hay ku faa'iidoysadoy baawurka intaha mara ma eh goroong haanga liing hagaajiyey suurudis wayliyaabey hilligeeda falaasta hore ku halaas hoomeyta i bajaajta ruunaadka i koreelada i baabur noocii ad haysata shidaasha horaan ku mar haldoor batrooliyam haldoor batrooliyam wayba kala siinhaye dhammaan biro isbay baartiska baaburta ee bulshoyka hirinaanen haldoor batroliyam haldoor batrooliyam yo wayba usukiyaale lugubahsi isdi hor o liingorodaayi warsama dhoos am wali faahfaahin kale kula hariya taleefamada shalay eberli halshan siyeti afar soddon iyo afar labaad eberli halshan tumishan toddobaati siyeed liidii sagaal ama taleefankanka dambo eberli hal lama siyetun i kow konton i sagaal konton i sagaal hatiba bulshoy ballantaan wayba antiinu ku faa'iidaysana shidaalka rasmiga eh ee haldoor
kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaari gudoomiyaha degmada marka waan ee duqa magaaladaasi iyo weliba usa umbuysintee muddo hal sano oo usa magacaabanya walina usageega warbaahinta usan sharaxay muddadii usa xilka halkunsan usahaay walyaabahan qabsoomi degmadaas markow usoona sheegay in maamulkiisku guulaysaday xalinta dagaal beeleedyo kana nagada degmadaasi marko cabdulaahi ibraahim cali waafow gudoomiyaha degmadaasi marka oo la hadlay warbaahinta iyo weliba hadaladiis ku mid ahayay xaaladda guud ee degmada ee, aad iyo aad bay wanaagsan tahay guud ahaan caafimaadka waxbarashada amniga intaba guud ahaan way wanaagsan tahay wax dhibi kama jiro degmadu hori bay u socotaa waxaan rajaynaynaa insha allahu watanka fiican inaan gaari doono degmadan magacaabastayda horteeda waxay ku sugneed cid walba way dareemi kartaa waana ogtahay Ee, anagu waxaan soo gaaraya magaalada marka ee, shan iyo tobankii bishii afaraad abriil shan iyo tobankeedii ee labada kun sagaal iyo tobanka ayaan imid Ee, waxaa igaga dhimay maashahayda marka ee, dhowr maalmood ayaa ka dhiman ama hal bil oo kale ayaa ka dhiman saan isleeyahay laakiin magacaabistaydii waa bishaan ee, maaj kow iyo tobankii maaj ayaa la ii magacaabay maalinteen imaanayn magaalada marka waxay ahaaday ee, cid kasta way dareemi kartaa waxay ku sugnaaday Ee, maantana waxa ay tahay iyo meesha ay marayso qof kasta oo saqiir iyo kabiirbu way fahmi karaan waxay soomaalidu tiraahdaa ee, sadar muuqda su-aal ka dhan shalay waxay ahaaday magaaladan iyo maanta waxay tahay su-aal uma baahna qof waliba isheeda ayaa u macallim ah isbedelay dhaafsatay magaaladu sidaan soo gaarnay waa dareemi kartiin waxaa eh, ay gaartay eh, inay hesho magaaladu guud ahaan amnigii deegaanka in aad loo xaqiijiyey ummadda hadday amni heshayna waxay helaysaa nolol iyo caafimaad badan bay helaysaa saa darteed amnigaan xoog saarnay juhdigaan amnigaan isgelinay waana kusoo guulaysan sidaan is leenahay waxaan usii gudubnay nolol iyo caafimaad inay hadhan bulshadu gaarto helaan waana dareemi kartaa waxbarashadii waa furantay caafimaadkii waa furmay eh, dib u dhiskii degmada ayaa furantay eh, goobo badan oo goobaha caafimaadka iyo goobaha waxbarashada ayaa isbedelay burburka soo baxay eh, dib loo dhisay maantane arday badan iyo bukaan badanba ay ku naaloonayaan eh, wixii la hirgeliyey ama la horumariyey Eh, waxaan rajaynaynaa eh, waxaan abaabul ku sameynay bulshadii degmada marka hadday yihiin eh, odayaashii hadday yihiin hooyooyinkii waxaan ku dhiirigelinay amaan ku buraarujinay inay ka qayb qaataan amniga degmada marka ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si loo gaaro amni buux loo helo alxamdulilah waxyaabihii aan ku dhiirigelinay bay ka mid ahayd waana loo istaagay dhallinyaradii degmada u kacday amniga magaalada in la xaqiijiyay iyo deegaanada gudhow waan ku guulaysanay waxaan u gudubnay isdhexgalkii bulshada soomaaliyeed maadaama colaad sokay fara badan sanooyin badan ay dhex martay dhex socodeen colaad badan dhex jireen si loo soo celiyo dib u kabasho iyo dib u noolaasho si loo helo horumar iyo higsi fiican darteedu bulshadii baan abaabulnay waxaan maaragtay ku wacyigelinay isdhexgalkii inay ka qayb qaataan ay isdhexgalaan oo yacni aan la kala xirxirnaanin la isugu furo deegaanada degmada marka ama magaalada marka gudaheeda iyo deegaanada ku teersanba alxamdulilah ayadana waan ku guulaysanay dadkii maanta way adeeganayaan qof walba ganacsigiisa goobihiis ganacsigu meel alaalma soo doon ayuu kasoo ganacsanayaa wuxuu haastaa amni buuxo isku soco karo kuna imaan inta gacanta dowladda ku jirtay oo markaas degmada hoos yimaada markii laga reebo degmada janaale oo hadda gacanta dowladda soo gashay inta kale tuulooyin oo hoos yimaada magaalada marka sida shalambood buufow ceel jaaley magaalada gudaheeda iyo goobo kaloo badan oo baadiyaha ka mid ah ayaan ku qabanay isdhexgalkaasi tan bulshada soomaaliyeed
gudoomiyaa kusoo laabano maadaama magaalada ay dhibaato fara badan soo martay muddo hal sana aad joogtay goobaha caafimaadka waa meelaha ugu muhiimsan ee bulshada maxaad ka qabatay
waa mahadsan tahay eh, maalintaan imaanaynay waxaa jiri jirtay gabdhaha foosha qabata ama foosha ku dhiftooda gooba la dhigo oo lagu baxnaaneeyo ama lagu badbaadiyo ma aysan jirin waxaan ogsoonahay dhowr iyo toban gabdhood oo doon la saaray badda la geliyey muqdisho la aadiyey wadda kale ooy maraan loow la-aa ama aysan helinin aysan jirin sidaa darteedu waxaa la marsiinayay badda hadda maanta goobihii ayaan ka shaqayno caafimaadka maanta gabadhi qoryooley kusoo foolata ama baraabi ku foolata ama baadiyaha kusoo foolata waxaa la keenayaa isbitaalada ku yaala degmada marka gu- eh, gaar ahaan magaalada marka isbitaalka weyne magaalada marka ee gobolka shabeella hoose magaalada marka iyo isbitaal kale oo asigani laga hirgeliyey deegaanka shalambood labadaas isbitaal oo waaweynaa maanta la keenayaa gebdihii dhibaatadii badnaay ee badda ay ku gelaayeen waa ka samata bixina sidaan isleenahay ma jirto maanta gabar foolanaysa muqdisho la gudbinay dhakhaatiir taya leh ayaa joogta gabadhii qaliin u baahan qaliinkii waa loo fulinayaa tii kaleetani halkaas ayaa lagu umulinayaa waxaan abaabulnay caafimaadka dadku inay maaragtay muxuu ahay la gaarsiiyo alxamdulilah maanta waxaan isleenahay boqolkiiba toddobaatan caafimaadku waa sii gaarsiinsan yahay dhammaystir ayay isu baahan yahay qalab ayaa isu baahan yahay isbitaallo qalabaad bay u baahan yihiin in agabyada dhiman loo soo dhammaystir ayaan rajaynaynaa dowladdan ka sugeynayna codsiyo badan iyo talooyin badanna waa gudbinay waxaan isleenahay waan ka gudbi doonaa goordhow Eh, sidoo kale magaalada marka oo kale u dhiganta markii ay dowladdu gacanteeda soo gasho dhibaatooyinka ka dhaca waa loo jeedaa waana la dareemayaa degmada marka ma ka dhicin waxyaabaha degmooyinka kale ka dhaco kale magaalada marka mar allaal markay dowladdu gacanteedu gashay ciidamada dowladdu magaaladu inay hantaan ayay go-aan go-aan ay aad u- ugu go-aan gaareen annagina waan ku garab istaagnay waxaan u kicinay an awaawulnay bulshada hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin eh, hooyooyin hadday yihiin odayaal habeen iyo maalinba waxaa lagu garab istaagay ciidamada qalabka sida ninka munaafaqa ah ee dhuumanaayo oo dadku inaas dhibaateeyo doonaayo in laga hortago waxaana lagu guuleystay dad badan in gacanta dowladdu ay soo galaan oo islamarkaas falal ku jiray ama inay wax dhibaateeyaan oo sii socday oo laga hortegay la fashiliyey gacanta dowladda ay ku jiraan qaarkood xukun ayaa ku dhacay qaarkoodana weli baaritaan ayaa kusii socda sidaas darteeda markaa amnigu waa loo wada istaagay hadda maanta waxaan maraynaa maanta waxaan maraynaa haba yaraatee inaysan jirin qof isku day inuu wax sameeyo falal argagixisanimo sameeyo qof isku dayi karo magaalada marka in la heli karayna maxaa yeelay dadkii waxaa ku socda tirikoob dadkii waxaa ku socda baaritaan badan dadka soo gelaayana damaanid iyo maaragtay iyo goobaha maaragtay booliiska ee saldhigga booliiska degmada marka ayaa lagu diiwaangeliyaa si qof yimiday oo magaalada iska gelay fal inaan sameeyo si aysan u dhicin baadiyaheeda ama wadooyinka soo gala magaaladin sidaasoo kale ciidama ayaa fadhiya cid kastoo soo gelayso waa la baaritaan waa la baarayaa waxa ay ku socoto iyo meesha ay ku socotana waa laga qorayaa damaanadayn kusoo gelaysa magaalada marka waxaa sii dhammaaday hadda qof isku day samay karaa inaas magaaladii qofka damiina la weydiinayaa hadduu waalidkiisu joogo waalidkiisa ayaa iskeensanayaa haddii waalid usan joogin nabadoona iskeensanayaa ama qof caanahoo ganacsi oo magaalada jooga ayaa isu yeeranayaa ayaa damiinaysa magaalada jooga hadduu ganacsi rabo ganacsigiisa gelayo haddii yani shaqooyin kale u yimidin shaqooyinkiisa kale si isu sheegaa degmada marka iyo maamulka degmada marka labada gacmood ay ishaastaan wax dhexdooda ku jira ama soo geli kara ma jirto ee, wanaag iyo sharaf iyo wada shaqeyn buuxda ay annaga waxaa noo qorshaysan ka maamul ahaan bishiiba inaan qabanno kulan odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed ee magaalada marka ama tuulooyinka ku dhowdhow ilaa boqol oday ilaa boqol iyo konton oday inaan marka gelino one iyo hal maalin ay na dhex marto wada sheek wada sheekaysi in wax isweydiino wixii bishaasayto aan maaragtay naga qaldoomay in wixii aan saxnay baan isweydiinaa sidoo kale waxaa la xiriira kulano kale hooyooyinka aan la yeelano isla bishaas gudaheeda ama hooyooyinka haddii asuusan dhacin dhalinyarada kula dhalinyaro ayaa dhacaya bishiiba waxaan qabanaa laba kulan midka odayaashu waa lujin joogto waa mid kaleeti ama dhalinyarada mar soo gashanaa ama hooyooyinkan mar gashanaa kulamada saas ayay noo joogto yihiin noogu dhacaan bishiiba laba kulan
xarunta farsamada fadhiga ee jiibka ee fursa fanejar fursad iyo horumar farsamo ajaayib leh faraashka beedka suuradiis fadhiga jiif foomsha shal duwan fariida ee xarun kasuubiyow fursa fanejar iyo lakiin furi fadha arbeeda jiif faata elenbogi anka koy fursa fanejar foolka dhigoy adii faytaaki jarte ku fariya arda oo unku adeeg fadhiya jiif isweydaan fursa fanejar ogow alaabtiye haana magaalo kale kusheenawining hayna gudaasha waa lakiin kasuubiye kumnaantii fadha arbeed kiifadaasa fartaaka dooroyle eh kumbad fadha i isu oo haaf eh omba ombaing hayna orjinaale adkaysi lahoo aabaga galaayang oo weliba harsana damaanad alle ka siyaw yakinka diyaaree fursaa faanajar dhiniga kala alaabta jeefka usiina saasiila taawa oo weliba suurudyo eenodlanka haayo korna aritilindhaka fidhaarbeedka i jeefka fursa fanejar kadabi asluubinin dhaganta ogow alaabta ka qasabaase may weeli alaabtaba ajaa'ib leh sadishay ila mishay inta bakinka diyaaru fursaa fanejar itaaliyaan jarmal ejabtiyu indunuusiyu intaba walba mayka jeedo koy arag alaabta i jeefka lakenka diyaariyi fursaa fanejar may kaloo kinka diyaaraha qabiiro taqasus dheer an le farsamada suubiyowka fidhaarbeedka iyoonay jiifafka shal duban waa daadsheenghaynee jaamacadaan ku baheen sanaado suubiyowka fidhaarbeedka i jeefka farxad iyo fahmo faalle an dhammaadana koy arag aritilindhaka fadhaga ijiifka ee fursa fanejar may kaloo lakinka suubiyay kuraas markii ad aragda koyka fadhowleed ka galaaso haani kumisaaryaalka ka fadheedayaan ee v i b haanan isticmaalo hafiisada iyo weliba kuraasta oroosada oo angaarka ee orooskii oroosada
xarunta farsamada fadhiga ee jeefka ee fursa fanejar yaa may bakiyaale xaafada mursal godob haan isgooska hawaal odoodo markii ad roogda yaa may baaragaase boorka goran fursa fanejar ama walaay faahfaahintaas dhar kula xiriir taleefanada lambareed iyo shale ebarriya sagaal lihidii koob siyatee
weli barnaamijkan qaybasha hore iyo la dareertana qiyaaray wasiirka wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya weliba usiina ku hadalay cudurkan coronavirus usoona baaq indiri ganacsatada iyo bulshada ka dhaqan gudaha dalka soomaaliya usoonan ka baaqi in laga digtoonaado cudurka coronavirus dhinaca kaleetana use sheegay in la yaraayo zaxmada suuqyada dalka soomaaliya si cudurka coronavirus inka badan gudaha dalka soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim sida aan ka warqabno waxaa adduunka saameyn xoogan ku haya faafinta xanuunka coronavirus ama covid-19 loo yaqaano oo haleelay in ka badan boqol iyo konton wadan oo caalamka ka mid ah runtii dowladda soomaaliya waxay dadaal badan ay ku bixisay sidii looga hortegi lahaa xanuunkaas faafintiisa inuu dalka ku faafo sidii loo xakamayn lahaa marka hore waxaan ilaah ka baryaynaa inuu cudurkaas inaga badbaadiyo oo qof kasta oo soomaali ah uu ilaahay uu garmaryo oo islaama waxaa qof kasta la gudboon marka inuu ilaaliyo caafimaadka inuuna raaco talooyinka wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya runtii xanuunka coronavirus wuxuu hoos u dhac aada u ballaaran u keenay dhaqaalaha adduunka oo saameyn weyn uu ku yeeshay waxaana yaraaday isu socodkii ganacsiga adduunka iyo dhaqdhaqaaqa dadka balse ilaa hadda ma jiro saameyn weyn oo xanuunkaasi uu ku hayo oo keenay u keenay ganacsigeenna waddankeenna marka laga reebo runtii waxyaabaha looga hortegayo xanuunka sida waxyaabaha lagu nadiifiyo gacmaha gacmogashiga iyo kuwa afka la gashado oo runtii qiimahooda uu aad sare u kacay waxaa nasiib wanaaga maanta inuu dalkeen u haysto badeeco ku filan oo ilaa hadda aysan jirin wax werwar ah oo laga muujin karo sida kale waxay wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu ay dareensan tahay saameynta dhaqaale uu keeni karo xanuunkaasi waxaana qorsheynaynaa in diyaargarow loo sameeyo runtii saameynta uu ku yeelan karo xanuunkaasi dhaqaalaha dalka gaar ahaan xagga quutu daruuriga ee dadka soomaaliyeed wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay ganacsatada xasuusinaysaa inuu waajib ka saaran yahay daryeelka bulshada iyo ka hortagga faafitaanka xanuunka isla mar ahaantaana waxay faraysaa in dadka shicibka ah ay ugu naxariistaan una fududeeyaan waxyaabaha loo isticmaalo ka hortagga xanuunka waxayna wasaaraddu isha ku hay doontaa runtii ganacsatada runtii macaashka ka dhex raadisa waxyaabaha looga hortegayo faafitaanka cudurkan covid ugu dambeyn wasaaraddu waxay dhiirigelinaysaa cid kasta oo gacan ka geysan karta sidii loo kordhin lahaa helitaanka waxyaabaha lagu hor istaago cudurkan ama waxyaabaha looga hortago waxaa kaloo ganacsatada wasaaradda ganacsiga warshaduhu ay ka codsanaysaa ganacsatada soomaaliyeed oo ay hogaaminayaan rugta ganacsiga inay doorkooda ay ka qaataan ee, runtii oo ay dowladda ku taageeraan ka hortagga faafitaanka ee, xanuunka coronavirus oo ah ilaahay hanaga haayay oo ah mid runtii ee, halistiisa leh
qeybga dhexe barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo ku guda jirnaa khiyaaray adeegyada garsoor ee dalka soomaaliya iyo weliba hakad la geliyey muddo tomi ishan maalmood taasi tuhay oo haytay amar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya shalay ha ku bahi oo in hakad la geliyay goobaan isku kooyo muddo tomi ishan maalmood eh gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda soomaaliya mudane baashe iyo weliba uuse warbaahinta la hadalay uuse sheegay in muddo tomi shan maalmood eh hakad la geliyey shaqooyinka xafiisyada garsoorka ee dalka soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، waxaan maanta iskugu kin yeedhnay inaanu idinla wadaagno go'aamo ee loogu talagalay in lagaga hortago xanuunkan adduunka sida daran ugu faafaya ee loogu magac daray covid 19 kana dhasha xanuunka fayraska ee coronavirus sidaad ka war haysaan adduunyada waxaa runtii ee, fara ba'an ku haya xanuunkaas oo si xawliya een, ugu faafaya adduunyada Een, dalkeennana la xaqiijiyey kayskii ugu horeeyey muddo saddex maalmood ka hora ee, runtii waxaa waajibi naga wada saaran yahay dhammaanteen inaynu ka wada shaqayno oo aynu u wada guntano oo aynu gacmaha isku wada qabsanno sidii aynu u qaadi lahayn tallaabo kasta oo aynu kaga hortagayno aynu kaga gaashaamanayno isla markaana aynu muujino foojignaanta ugu sarraysa aynu samayn karno Een, waayo waxaa dareensannahay ama aynu wada ognahay dalalkii naga awoodda badnaa ee nidaamkooda caafimaadaadka u sareeyey duruuftoodu maanta sida ay tahay taas darteed wuxuu waajib weyn inaga saaran yahay inaynu hawshaasi u guntano guud ahaan ka wada shaqaynteeda iyo in gacmaha laysku wada qabsado iyadoo markaa taas lagu xisaabtamayo islamarkaana aanu tixgelinayna badqabka shaqaalaha garsoorka iyo dadweynaha tirada badan ee uu garsoorku u adeego ee maalin walba dacwadaha keensada ama ka qayb gala dhagaysiga dacwadaha ka dhaca hoolalka kala duwan ee maxkamadaha oo runtii aan u aragna inay tahay meelaha uu sida fudud uga faafi karo xanuunkaasi haddii uu dilaaco iyadoo la tixgelinayo lana taageerayo howlaha ka hortag ay wasaaradda caafimaadku hagayso ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu maanta soo saaray go'aamadan kow waxaa aada hoos loogu dhigay dhammaan howlaha shaqo ee garsoorka muddo laba toddobaad ah oo ka bilaabanta koob iyo labaatanka bisha saddexaad laba kun iyo labaatan oo ku beegan maalinta sabtida haddii ilaha idmo waxaa la hakiyey dhegaysiga dacwadaha maxkamadaha kala duwan ee dalka muddo lato- laba toddobaad ah oo ka bilaabanta sabtida waxaa la hakiyey fulinta xukunada maxkamaduhu ay ka soo baxay sidoo kale muddo laba toddobaad ah waxaa la farayaa garsoorayaasha inay dib u dhigaan dhammaan dacwadaha mudaysan ee muddada u dhaxaysa koob iyo labaatanka bisha saddexaad laba kun iyo labaatan iyo shanta bisha afaraad laba kun iyo labaatan waxaa la hakiyey qabashada dacwadaha cusub iyo rafcaanada laga qaato xukunada iyo go'aamada ay maxkamaduhu hore u soo saareen dhammaan rafcaanada wakhtigoodu dhacayo waxaa la siin doonaa wakhti dheeraad ah oo ay dadka rafcaanadu ka dhacayaan ay ku qaadan karaan haddii ilaahay ka dhigo marka ay dhammaato ee, muddadani waxaa la hakiyey dhammaan kulamada shirarka iyo tababarada ay garsoorku qabsan jireen muddo sidoo kale laba toddobaada saraakiisha iyo shaqaalaha garsoorka waxaa la farayaa in ay muddadaas ka shaqeeyaan soo saarista xukunada ah ay hore u gaadheen iyo shaqooyinka kale ee aan keensanayn isku imaatin tiro dad ah dadka muddadaas loo loo soo xidho tuhnada yaryar waxaa lagula tacaali doonaa saldhigyada booliiska iyadoo la raacaya hagista xafiiska xeralyaha guud ee qaranka waxaa la joojiyey booqashada dadweynaha ee xabsiyada dalka iyadoo xeraalyaha guud ee qarankuna ka soo saari doono amar arrintaas lagu dhaqangelinayo garsoorka dalka waxaa la farayaa inay xogta ka qaataan wasaaradda caafimaadka una hoggaansamaan awaamirta iyo talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadku go-aankani wuxuu insha allahu tacaala dhaqangelayaa kowda bisha saddexaad koob iyo labaatanka bisha saddexaad laba kun iyo labaatan iyadoo si joogto ah duweegis loogu samayn doono iyadoo lagu xisaabtamayo hadba duruufta markaasi lagu jiro go'aamadu waa intaas insha allahu tacala waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu inoo fududeeyo inagana badbaadiyo dhammaanteen dadkana waxaan faraynaa oon ku wacyigelinaynaa inay u hoggaansamaan awaamiirta iyo talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale ee ku shaqada leh ka hortaga xanuunkan dhibka badan allana haynaga badbaadiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
qeybaga dambe barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan iyo aslideerna khiyaare magaalada garoobe xarunta maamul goboleedka puntland weliba geega kuqabsoomay shirki golo wasiirada maamul goboleedka puntland kaasoo shir gudoomiyay siciid cabdulaahi dani madaxweynaha maamul goboleedkaasi puntland welina shirkaas islan ku hadalay go-aanadii hakubay shirweynigii wada taladowga maamul goboleedka puntland iyo sidoo kaleeto coronavirus shirkaas markii ha dhammaaday weliba warbaahinta la hadalay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani oona faahfaahin ku biyey shirkii geega ku qabsoomay gudaha magaalada garoobe ee ku qayb galeen golo wasiirada maamul goboleedka puntland iyo gudoomiyaalka gobolada puntland iyo degmooyinka welina siciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland uu sheegay in eedlin ku hadalay go-aanadii hakubay shirweynagii wada taladowga maamul goboleedka puntland bismillahi raxmaan raxiim maanta oo bishu ahayd sagaal iyo tobanka bisha saddexaad laba kun iyo labaatanka waxaa sidii caadada ahayd noo qabsoontay shirkii golaha wasiirada ee caadiga ahayd la qaban jiray shirkan oo ka duwanaa kuwii hore waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka shirkanoo muhiimadiisu ajandayaashiisu ahayn laba qodob ugu waaweyn ee in xukuumadda iyo golaheeda fulinta ee gobolada iyo degmooyinka iyago wada jira ay si midaysan uga doodaan go-aanadii ka soo baxay ee shirweynihii wada tashiga ee puntland kadibna iyo qodobka labaad oo ku saabsanaa xanuunka coronaviruska ama covid nineteen ee waayadan dambe ku fidaya dunida runtii labada ajandood waxa ay uga wada qayb qaateen wasiirada iyo golayaasha fulinta ee dowladda ee heer gobol iyo heer degmo maadaama uu ahaa laba qodob oo heer state ah si midaysan ayaa loo lafa guray waxaa golahu isku raacay dhammaan in la soo dhoweeyo go-aanadii ka soo baxay shirkii wada tashiga ee ku qabsoomay shan iyo tobankii ilaa iyo toddoba toddobiyo tobankii magaalada garoowe shirkaasoo runtii ahaa shir taariikhiya waxaa golahu si midaysan isugu raacay inuu dhammaan qodobadii halkaa ka soo baxay uu wada qaatay aqbalay xukuumad ahaanna ay go-aansadeen in ay baaqaas loo soo jeediyey inay si midaysan u wada fulayaan u fuliyaan heer degmo heer gobol iyo heer dowlad dhexeba runtii sharaf weyn ayay noo ahayd inuu shirkaa qabsoomo waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan intii ka soo qayb gashay waxaan uga mahad celinaynaa golayaasha dowladda ee kale ee sida golaha baarlamaanka golaha garsoorka golayaasha heer federaal ee puntland u matala ee golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada iyo golaha aqalka sare iyo dhammaan ergooyinkii ka yimid gobolada siyaasiyiintii waxgaradkii haweenkii dhallinyaradii iyo isimadii oo lafdhabar u ahaa waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen dareenka fiican ay uga qayb qaateen muddaduu shirka socday oo aan caajiska lahayn siday doodaha waxtar kale uga dhiibteen sida loo soo ururiyey wixii ka soo baxay shirka runtii wuxuu ahaa shir taariikhi u ah puntland wuxuuna gelinayaa xukuumadda iyo dowladda puntland ee dhiig cusub oo ay rabaan in ay ka jiba keenaan waxa ay dadkoodu ay tabanayaan waxaan si gaara hoosta uga xariiqnay go-aamadii ka soo baxay oo ugu muhiimsanaayeen ilaalinta midnimada soomaaliyeed ee dhul iyo dadba sidoo kaleeto ilaalinta midnimada puntland dhul iyo dad iyo xuduudba waxaan aada uga mahad celinaynaa ballanna qaadeenna haddaan nahay xukuumadda inaan ku shaqayno rabitaanka bulshada iyada rabitaanka bulshada iyo baaqooda ayaa saldhig u ah qorshayaasha dowladdu ay ku shaqayn doonto waxaana rajaynaynaa in dowladda laga dheehan doono annagoo wada jirna isbeddelkaas muddada xileedka noo dhiman ku dadaali doono tabashadooda inaan intii aan gaarno aanaan wax ka qabanno wixii aan tabari noo diiday qodobada sida aadka loo hor istaa dul istaagay oo ku saabsanaa hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda sugidda amniga adkaynta midnimada guud iyo wax ka qabadka kaabayaasha dhaqaale ee dalku u baahan yahay oo horumarka qayb ka qaadanaya intaasba waxaan rajaynaynaa inaan si mug leh wax uga qaban doono qodobka labaad oo shirka ka soo baxay marka laga tago kan ku aadan puntland wuxuu ahaa qodobka ee ku saabsan midnimada soomaaliya iyo sidii xal waara loogu heli lahaa geedi socodka dowlad dhiska ee soomaaliya ee runtii shirku wuxuu soo bandhigay oo xukuumadda u soo jeediyey in gogol nabadeed la qabto in dalka oo marxalad siyaasadeed oo cakiran ku jira laga saaro inay dowladda puntland ay gogol dhigto garoowe waan aqbalnay horena waan u aqbalnay haddana waxaan ku celinaynaa annagoo golihii ah inaan aqbalnay inaan gogoshaas dhigno waxaan sidoo kale goluhu isla gartay inaan aniga iyo wafdi aan hogaaminayo aan ku tagno caasimadda dalka iyo caasimadaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda soomaaliyeed si aan gogol xaar ugu samayno inay gogoshaasi miro dhasho laga soo qayb galo lagu booriyo in marxaladdan soomaaliya waxay dadka ka sugayso ay laga helo waxaan rajo weyn ku qabnaa sidii gogoshii wadatashiga ee puntland u qabsoontay una hirgashay in gogoshaasna ay u qabsoonto una hirgasho haddii ilaahay idinka dhigo waana ku rajo weynahay xukuumad ahaan inaan aanan waxba hakran doonin diyaarna u nahay inaan kaalinta nagaga aadan sidii horeba aan ugu naloogu bartay inaan kaalinteenna qaadanno waxaan rajaynaynaa adkaynta midnimada soomaaliyeed hirgelinta nidaamka federaalka iyo horu socodka wada shaqaynta dowladaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo dhammaan dadka soomaaliyeed waxaan sidoo kaleeto cid walba oo degaanada kaleeto iyo maamulada kaleeto ee soomaaliya ugu baaqaynaa iyagana in ay puntland waddadaa ay martay oo ah wada tashiga oo aan cidna laga saarin talada in la wada qaato dalka soomaaliya dadkiisoo dhan buu u baahan yahay mid xukuumadaha ku jira mid golayaasha baarlamaanada ku jira iyo waxgaradka kaleeta ee aan ku jirin maxaa yeelay siyaasiyiintu xilka nimbe mar buu hayaa kuwaa hadda jooga kuwaa ku jiri jiray kuwaa imaan doona marka waxaan rajaynaynaa geedi socodka nabadda soomaaliyeed inaan cidna bannaanka laga dhigin dadkuna ay u wada sinaadaan lagana faa'iidaysto awoodahooda kala jira iyadoo ay hogaaminayaan hay-adaha dastuuriga ay dadku doorteen oo sharciga u leh inay hogaaminta dalka ay iyagu leeyihiin iyagoon lagu haysan annagoona lagu haysan haddaan reer puntland nahay mandatekan uu yahay ayaa haddana si aan u ilaalina midnimada iyo wadajirka shirkaan u qabannay talooyinkooda u dhagaysanaynaa wixii naga maqnaana aan rajaynaynaa inaan ka faa'iidno wax badan baan ka faa'iidnay oo ugu muhiimsan tahay dareenka saxda ah ee degaanada ka jirta wax badan oon ku farxnay baan aragnay dhaliilo badan oan leenahay baan aragnay waxaan diyaar u nahay wixii dhaliilana inaan toosino wixii wanaagoo hore u jirana aan sii adkayno horena usii soconno waana rajaynaynaa in shirka iyo gogashaas soomaali uu ugu baaqay shirweynuhu xukuumaddana uu igmaday inaan haddaan xukuumad ahaan nahay in aan kaalintaas qaadan doonno si dhabana aan u geli doonno dhowaanna aan diyaarintaas iyo kala soo tashan doono waktiga ku habboon iyo sida u habboon iyo sida uu noqon doono dadka talada nala wadaago ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah
guud ahaan khiyaari barnaamijka kulanka warbaahinta warsan intan inka egeano maxamed cabdiraxmaan cabduliyaasin saar intanisin kula dareersaay dhinaca sanaadan waliba gacanweyn ku jeestay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan taniyo hamiin kalenti kulmi doono way basin kugu tabaanay sidaasiyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu